kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada toddobaadkan aan idinku soo qaadi doonana waxaa ka mid a horyaalka ingiriiska siday kooxuhu u kala badiyeen toddobaadkan talyaaniga oo kooxaha qaar guuldarro looga naxsaday iyo weliba sbain oo kulamo xiise leh ay ka dhaceen waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan ciyaaryahanka ugu wanaagsan dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan oo lagu dhawaaqay haddii aan ku hormaro horyaalka waddanka ingiriiska kulamadii toddobaadkan dhacay ayaa waxa ay kooxuhu isku arkeen manchester city ayaa labaiyo halka ga badisay westham everton hal iyo eber ayay garoonkeeda ku durdurisay naadiga fulham sodhamtanna waxaa garoonkeeda saddex iyo abar ugu awood sheegtay kooxda westbromich albion stoke cityna gurigeeda waxay kaga badisay norwich wigan athletic iyo kooxda tottenham hotsba ayaa laba iyo laba ku kala baxay kooxda newcastle united oo garoonkeeda marti loogu ahaana liverpool ayaa lix ku dhufatay reading iyo queenbark rangers oo shalay wada ciyaarayna eber iyo eber ayay ku kala tageen chelsena waxay garoonka stanford bridge laba iyo eber ku dulgaagaartay kooxda swan city kooxda arsenaal oo garoonkeeda imarat stadiumna ay manchester united marti ugu ahayd oo ciyaaryahankii mar kabtanka u ahaan jiray arsenaalna uu horkacayay ayaa waxaa shalayto ciyaartaasi oo xiise badan lahayd dadkuna ay aad u sugayeen arsenaalna ay dhibco badan ka filaysa inay garoonka kala hoyato ayaa waxay ku dhammaatay hal iyo hal qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahanka dhanka baallaha kaga ciyaara arsenaal ee tiya wilcot orodkana loogu dawgalay ayaa hal gool oo qurux badan u dhaliyay arsenaal hase ahaatee ciyaarta daqiiqadii ugu dambeysay qaybtii hore ciyaaryahan ruben vambersi oo markii uu garoonka ku jiray intii uu kubadda taabanayeyba lagu orinayay waxa uu gool rigoor ah la hubsaday shabaqa kooxda arsenaal ciyaartaasi waxay ku dhammaatay sagaashankii daqiiqa ee loogu talagalay hal iyo hal halkaasoo laba dhibcood arsenaal ku weysay horyaalka waddanka talyaaniga kooxuhu waxay isu arkeen sidan atlanta ayaa gurigeeda bareeja la gashay boloniyo hal iyo hal ayay ku kala tageen kalyari waxaa garoonkeeda kaga badisay yudenesa hal iyo eber biskarana saddex iyo eber waxaa ku dhufatay napoli maalintii shalayna kooxaha rooma iyo siena oo wada ciyaaray kuna ciyaarayay garoonka olombic stadium ee rome afar iyo eber rooma ayaa ku badisay kiyeva hal iyo eber garoonkeeda waxaa kaga badiyey genowa kooxda balermo ayaa ka naxsatay inter milan oo hal iyo eber ayay kaga badisay baarma iyo laziana eber iyo eber ayay isku mari waayeen sambadoria waxaa garoonkeeda kula durdurisay kooxda fiorentina oo saddex iyo eber ayay kaga badisay yuventusna kooxda ay isku magaalada torino ka dhisan yihiin ee torino ayay laba iyo eber kaga badisay ac milan oo xili dambe oo habeenkii xalay ahaa ay wada ciyaarayeen kooxda katania waxa ay kaga badisay afar iyo laba horyaalka waddanka sbain rayo valacano ayaa laba iyo laba la gashay asasuuna lavante hal iyo eber waxaa kaga badiyey seltavigo atletica balbao iyo barcelona laba iyo laba bareejo ayay ku kala tageen kooxaha madrid ee real iyo atletico oo magaalada madrid ka wada dhisanna waxaa lagu ciyaarayay garoonka atletica madrid waxaana ciyaartaasi laba iyo hal ku badiyey naadiga real madrid saragozana waxay kulan aad u adag la yeelatay naadiga mayoka oo waxa ay kaga adkaatay saddex iyo laba isbanyolna waxaa garoonkeeda kaga badiyey garanada oo hal iyo eber ayaa looga adkaaday malagana laba iyo hal ayay kaga badisay gitava vayalodin iyo safiya wada ciyaarana bareeja hal iyo hal ayay ku kala baxeen real sociedadna waxay afar iyo laba kaga badisay naadiga valensia dhinaca waddanka ingiriiskana ciyaaryahanka garad bell oo u ciyaara kooxda tottenham hatisba ee magaalada london ka dhisan iyo xulka qaranka ee weles ayaa ku guulaystay abaalmarinta ciyaartooyga ugu wanaagsan ee horyaalka ingiriiska sidoo kalena waxa uu ku guulaystay abaalmarinta kale ee ciyaartooyga ugu wanaagsan ciyaartooyda dayarta waxaana habeenkii xalay ahaa labadaasi abaalmarin lagu guddoonsiiyey xaflad weyn oo lagu qabtay magaalada london abaalmarintan ciyaartooyga ugu wanaagsan ayaa waxaa beel kula tartamayay ciyaaryahanka ruben vanbersi oo isagu sanadkii hore abaalmarintaasi ku guulaystay markii uu la joogay naadiga arsenaal haatanse u ciyaara kooxda manchester united oo horyaalka ingiriiska ku guulaysatay ciyaaryahanka louis suwares oo haatan toban kulan oo ganaaxa ku maqan kadib markii uu qaniinay ciyaaryahan ivanovij oo u ciyaara naadiga chelsea ayaa ciyaaryahanada la tartamayey ka mid ahaa garet bell waxaana habeenkii xalay marka suwares magaciisa la sheegaba ku orinayay dadkii xafladda joogay oo ciyaartoy u badnaa sidoo kale waxaa tartanka ciyaaryahanada ku jira ka mid ahaa ciyaaryahanada kale ah maata iyo hazard oo chelsea u dheela iyo ciyaaryahanka michael carrig oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester united garet bell waa markii labaad uu ku guulaysto abaalmarintan isagoo xilli ciyaareedkii labada kun iyo koob iyo tobankii noqday ciyaartooyga ugu wanaagsan ee horyaalka ingiriiska sidoo kalena xafladdii abaalmarinta ciyaartooyda horyaalka ingiriiska waxaa habeenkii xalay lagaga dhawaaqay ciyaartooyda xulka ah ee ugu wanaagsan horyaalkaasi waxaana koob iyo tobanka ciyaartooy ee la abaalmariyey ay kala ahaayeen goolhaye david degi oo manchester u ciyaara dhinaca difaaca bablo zavaleto oo manchester city u ciyaara jan fotagen oo u ciyaara kooxda tottenham hatsba rio ferdinand oo manchester united u dheela iyo leyton baynis oo everton u ciyaara qadka dhexe waxaa loo aqoonsaday ciyaartoyda ugu wanaagsan horyaalka ingiriiska inay yihiin sanadkan michael carig oo manchester united u ciyaara huwan maata oo chelsea u dheela iyo garet bell oo tottenham u safta afka horena waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahanada ugu wanaagsan horyaalka ingiriiska xilli ciyaareedkan inay yihiin louis suares oo u dheela naadiga liverpool aidan hazard oo u ciyaara kooxda chelsea iyo ciyaaryahanka afka hore kaga ciyaara kooxda manchester united ee roben fanbersi dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan intaynu toddobaad kale dib u kulmi doonno dhammaanta iyo waxaan idinku leenahay sidaa iyo nabadgelya